barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis waana shanta bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa sida helitaanka fursadaha shaqo ay noloshooda wax uga beddesho qaar ka mida dhallinyarada qofkii markuu hadda dhalinyaro yahay ee uu shaqo helo marka hore naftiisuu shaqo u helaoo wax weyn buu qabsan karaya faamiligiisu wax ka tari karaya maxaan ku ihahdaa bulshada uu la nool yahay buu wax ka tari karaya marka waxaan odhan karaa tusaale ahaan dee anigoo kale haddeer waan shaqeeyaa qoyskaygaan ka caawiyaa faamiliga guud baan ka caawiyaa tolka guud baan ka caawiyaa wixii maarata laiga soo baahdo aan magaranaysa liida waxaase lagaaga baahan yahay waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dalxiiska soomaaliya iyo goobaha ku habboon in dalxiis ahaan loo booqan karo kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doonin barnaamijka heesahaan idii haynana waxaa ka mid ah dhimiyo adiga qadarin mudano wadnaha ugu qoran sidii qalino qofaanjolano iqiira gasho
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saddex ka mid a ciidamada howlgallada gaarka ah ee maraykanka iyo shan ka mid ah askarta dalka niger ayaa la dilay halka laba kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday iyadoo howlgal si wada jir ah u samaynaya arbacadii shalay sida ay sheegeen saraakiil militari oo maraykan ah taliska ciidanka maraykanka ee afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka niger iyo mari taasi oo qiyaas ahaan sagaashan kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimadda naimey askarta dhaawac ah ayaa iyagana la sheegay in loo qaaday magaalada naimey iyada oo xaaladooduna ay degan tahay sida ay sheegeen saraakiisha maraykanku
iyadoo baarayaasha weerarkii las vegas ay isku dayayaan inay helaan xogo dheeri ah oo ku aadan sababta keenta weerarkaasi ay dadka badani ku dhinteen oo lagu tilmaamay kii ugu xumaa taariikhda maraykanka ayaa waxa uu madaxweyne donald trump u tegay las vegas si uu ugu qalbi qaboojiye dhibanayaashii weerarkaasi ulana kulmo booliiska iyo kooxaha gurmadka trump oo hadlayay isagoo ay hareer joogta xaaskiisa melania trump ayaa arbacadii waxa uu ammaanay kooxaha gurmadka degdega iyo kuwa caafimaadka ee ka jawaabay weerarkii dhacay axaddii taliyaha ciidamada booliska ee las vegas joe lombardo ayaa sheegay inay hadda tahay mid xasaasi ah in laga hadlo dadkii yaqaana ninka falkaasii geystay oo lagu magacaabay stephen badog iyadoo weli ay socdaan xogo ururis oo ay baarayaashuna howlo adag ku jiraan
duhur wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoaad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington shaqala'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha sannadihii u dambeeya ku gadaanaa dhallinyarada ku noola dalalka u dhaqaalahoodu hooseeyo iyadoo xilliyada qaar ay kuba keentay inay naftooda halis geliyaan islamarkaana ay galaan safar khatar badan amaba ay tahriibaan dhallinyaradaasoo sidoo kale ay ka mid yihiin kuwa soomaaliduna ayaa lu aaneeya badankooda safaradaasi ay gelayaan inay raadinayaan nolol fiican hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro iyagu fursadaha shaqo ka dhex raadiya dalka gudihiisa islamarkaana ku guulaysta waxaana qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ay sheegeen inay noloshooda iyo weliba tan qoyskoodaba ay wax u tareen kadib markii ay fursado shaqo heleen waa sida uu warbixintan ku sheegaya wariyaha v o a da cabdikariim olol oo magaalada lascaanood warbixintan nooga soo diray dhallinyarada magaalada laascanood ee shaqada hesha ayaa waxay uga dhigan tahay shaqo helista inay caawiyaan qoysaskooda kana taageeraan nolol maalmeedkooda maxamed maxamuud cali waa nin dhallinyaro ah waxa uu ii sheegay in shaqada uu helay ay tahay a mid fursad u siinaysa inuu shaqadiisa inuu nolol maalmeedkiisa si wanaagsan u helo qoyskiisana uu ka caawiyo mar kasta oo dhallinyaradu ay shaqo hesho yacni bulshada hadday faamili hoose tahay qoys tahay hadday nafsadiisa tahay hadday tahay maaratay guud ahaan waxay u tahay dee magaranaysaa wax weyn oo qofkii markuu hadda dhalinyaro yahay ee uu shaqo helo marka hore naftiisuu shaqa u helado wax weyn buu qabsan karaya faamligiisu wax ka tari karaya maxaan ku idhahdaa bulshada uu la nool yahay buu wax ka tari karaya marka waxaan odhan karaa tusaale ahaan dee anigoo kale hadeer waan shaqeeyaa qoyskaygaan ka caawiyaa faamliga guud baan ka caawiyaa tolka guud baan ka caawiyaa wixii maarata layga soo baahdo aan ka- een magaranaysaa la yidhahdo waxaasa lagaaga baahan yahay Een, mustaqbalkaygana dee waxaan ku ku hamiyayaa in maaragtay meesha aan joogo meel aan ahayn aan aan gaadho sababtoo ah dee qofku inuu meelun taagnaado looga fiican tusaale ahaan oo kale intaadan shaqayn ka hor oo aad dhallinyarada dee shaqa raadiska aad ahayd iyo haddaad shaqada kusoo biirtay farqiga een xaggaas u dhexayn karaya muxuu yahayna dee nin iska bilaa camalahoo meel iska intuu aroortii soo tooso miqaaxi iska soo fadhiisanayo oo maxaan ku idhahdaa waad garan kartaa iyo haddeeraan shaqahayo dee wax weyn baa udhexeeya bulshadii baan xitaa u kala qiimaysana waa ma garanaysaa dee markii horena waxaa laga yaabaa or hebel nin inaga- dhinac inaga marya in la yidhaahdo marka ma garanaysaa loo baahdo maxamed ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay ka shaqayso shaqo kasta oo ay helayaan inta ay fursadda shaqada waxa ay soo barteen ay ku shaqo helayaan dee qof walba dee inuu xirfadiisa marka hore miiqaamkeeda raadiyo laakiin haddii uu waayo taa tuu ku gaari karayo inuu ku gaadho xagga kaydinta iyo dhaqaalaha iyo inuu qofku xaddiga dhaqaalaha soo gala een barnaamijkaasoo kale marka dhallinyaradu ay shaqada kusoo biirto sidee bay u maareeyaan Ee, waxaa laga yaabaa qof baa weligiiba aan baysayn dhiganayn shaqada shaqo ugu weyn la soo gelaysa mid baa laga yaabaa een, boqol kun ku shaqeeya waxna uga dhigmaan oo ka dhigmaya oo ka dhigaya marka qof waliba waa siduu ku xisaabtamo anigu waxaan isleeyahay dee maya dhexdhexaadkaygaasa ka mid ah fatuux maxamed jaamac ayaa waxay taageertaa dhalinyarada shaqa raadiska ah waxayna sheegtay inay shaqo siiso ah, dhalinyaro aada u fara badan oo sidoo kalena ayba taageerto caruurteeda si ay shaqo u heli lahaayeen oo ay laftigeeda ay u shaqeeyaan eenuna u samayno dhallinyarada shaqa abuur een xilli iyada een qaarkoodna aanuba u baahano kuwo dheeraada hadeer waxaana la shaqeeya dhallinyaro gaadhaysa koob iyo labaatan qof een waalidiinta laftigooda ilmaha inay u abuuraan shaqo siduu isu- isagu isu taageero een noloshiisana u seefgareeyo caruurtaada ama dhalinyaro aqoon-yahanaad adigu aad dashay oo aqoon leh bajiraad shaqo siisay adigu aad dashay bal sheekadaasoo kale ka war haddaad nala wadaagto iyo waxyaabaha laga baran kara inay waalidiintu caruurtoodu shaqaalaysiiyaan ay noqdaan dad xirfad loo waxbarta way jirtaa taasi caruurteeda qayb ka mid inay la shaqayso Een, waxaana keenay aniga oo u baahan een, shaqo inay iyagu naftooda seefgareeyaan oo aysan aniga igu tashanin Een, haddeer aniga laba wiil oon dhalay ayaa ila shaqeeya Een, marka labadaana la shaqeeya mid kastiba kaalintiisa dee wuu ka soo baxaa fatuux ayaa sidoo kale waxa ay fariin u dirtay waalidiinta waxayna sheegtay in waalidka looga baahan yahay inay caruurta shaqaalaysiiyaan intay hadhow warwar fara badan la kulmi lahaayeen Ta- waalidku markuu ilmihiisu ka tahriibo in uu aad iyo aad u murugooda uu meel kale ka aado oo uusan joogin een, marxaladiisii een, nololeed uusan markaa isaga ogeyn Een, marka waalidiinta waxaan odhan lahaa waa inaad ilmayaasha aad u dhasheen ubadkiina ama wiilhaada ama gabadhahaadeen aad u shaqaysaan aad aad u samaysaan shaqa abuur si uu naftiisa ugu tashado idinku hadda waxaad ka koobantihiin xarumo kala duwan een goobo la isugu yimaado oo dhallinyaradu ay ku madadaashaan Een, dabcan anagu ka aaran ahaan markaan arko shaqaalaha een, een, waxyaabaha aan ka murugooda waxaa ka mid a markaan arko wiil yar oo dhallinyaro ah oo ama jaamacad soo dhammeeyey ama dugsi sare soo dhammeeyey ama qoyskoodii dee uba soo shaqo tegay oo dee reerkoodii een, een, xoogba dee u ah Een, in marka uu soo doonto shaqo uu shaqo uu waayo aad baan ula murugoodaa magaalada laascanood ayaan waxaan lahayn goobo lagu tababara dhallinyarada ama ay ku helaan xirfad ay ku shaqaystaan oo sannad kasta dugsiyada iyo jaamacadaha ku yaala gobolka sool ay ka soo baxaan tiro aad u fara badan oo dhallinyaro oo isugu jira wiilal iyo hablo cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
dalxiisku waxa uu ka mid yahay ilaha ay dhaqaalaha ka helaan dalal badan oo dunida islamarkaana wax weyn ku biiriya miisaaniyad sannadeedkooda waxaana dunida sanad kasta dalxiis ahaan u kala goosha malaayiin qof oo iskaga kala yimaada daafaha caalamka soomaaliya waxaa ku yaala goobo taariikh ah iyo kuwo dalxiiska ku habboon yaasir baafo waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya arrimaha dalxiiska waxa uu waramayaa wariyaha v o eda ee muqdisho cabdiqaadir okey
maadaama somta a ka dhawaajo somta kaalinteeda waxay adkeli dadku inaan inaan wacyigelin u sameyno qiimaha dalxiiska uu leeyahay oo dadku isu guushaan oo dalxiisaan oo safraan maantana waa dareemi kartaa isbedel weyn ayaa ka jira dhanka dalxiiska oo dhalinyaro badana waxaa moodaa inay maanta isu guushayaan isbooqanayaan dalxiisayaan baraha bulshada isugu hambalyanaya maarata munaasabadaha dalxiiska soomaaliya haddaan usoo laabtay guud ahaan soomaaliya waa dhul dalxiis waa marka sida kale loo dhigo dadka cilmiga bartay dalxiiska markay qiimeynayaan wadamada adduunka soomaaliya waxay soo galaysaa wadamada ugu sareeya lagu qiimeeyo dalxiiska ah keliya waxaa ka maqan cilmi ahaan iyo bulshadii inay fahmaan qiimaha dalxiiska uu leeyahay iyo kaalintuu ka qaadan karo horumarka iyo nabada gaar ahaan dhalinyarada iyo shaqa aburkooda mustaqbalka marka dalku waa dal dalxiis dadkan waxaan rabnaa inay nala fahmaan inay ka faa'iideystaan khayraadka dabiiciga dalka uu leeyahay maaratay hadday booqan lahaayeen hadday u dalxiisa tegi lahayen haddii ku nasan lahaayeen intaba markaad leedahay dalku waa dal dalxiis meelaha ugu waaweyne maskaxda dadka kusoo dhacaysa waxaa laga inay kooban tahay marka soomaaliya xaggeeba looga dalxiisa
soomaaliya aada ayay u badan tahay cabdiqaadir oo dalxiiska marka laga hadlayo waxaa ugu yaroo hadda aan soo qaban karo waxaa ka mid ah caro meel taalo dalxiiska qeyb ka mid a waa maanta qofkii tega bacad celinta shalambood meesha la dho qofkii teg waa qeyb ka mid a dalxiiska ah marka waa dareemi kartaa qofka soomaaliya markii lacaraha loo dalxiis tagaya meesha uu ka joogo laakiin markii halbeega lagu beego dalxiiska qiimeyntiisa waa qeyb weyn ayuu kaga jiraa maaragtay carooyinkaa la kala saaraa weri carada cad iyo carada dahabiga ah iyo magacyay kala leeyihiin marka meel caro laga sheegay in loo dalxiis tago waa dareemi kartaa badahaan haysano webiyadaan haysano waxaan haysanaa kaymaan haysanaa waxaan haysanaa maaragtay biyahan maarata buuraha ka daadanaya waterfallka dhahaan meel walba oo wadanka aa fiirisid waxaa moodaa inuu u sameysan yahay si dabiici ah dalxiiska ugu sameysan haddaan tusaale toosa kuu soo qaato buuraha calmadow waa aragtay siday u samaysan yihiin meesha la yirahda isku shuban waa aragtay siday u samaysnaa biyo kulula waa aragtay garbada baydhabo meesha la dhaho isha baydhabo waa aragtay goobweyn waa aragtay cadallo waa aragtay warsheekh micnaha wadanka meesha ka fiirisid waxaa mooda inuu yahay dhul dalxiis ma soo koobi karto intaas in ka badan ayuu soomaaliya ay leedahay laakiin waxaa moodaa in wadanku gobol walba ama ama degmo walba ama magaalo walba inay leedahay meel un ma aragtay loo dalxiis tago oo maarata ku haboon bilicda iyo quruxda iyo nasashada dalxiiska
meelahaasaad cara baawday meela ka mid a waa dhul amni ah nidaamyada ama maamuladu ay ka taliyaan meelaha qaarna dowladda gacanta ku hayso in adeega dalxiis laga suurogeliyo oo dadku ay tiigsadaan ama u hirtaan maxaa loo sameyn lahay cabduqaadir sidaan hore kuu sheega fahanka hadda waxaa moodaa inuu bilaabanay dalxiiskiin waqti wax badan waxaa naga qaatay amniga amniga amniga laakiin hadda waxaa moodaa in ay jirto dadku inay qeyb ka tahay in maskaxdoodii horta ay heshay wax qurxoon oo nadiifa indhahooda ay ku dhacaan taasna ay ka qeyb qaadanaysa nabadda runtii mas-uuliyiin badan oo dowladda kamid ayaana la fahmay ay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta sidaan hore kugu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir sidaad og tahay toddobiiy labaatankii bishan wuxuu aada maaragtay khudbad dheer ka jeediyay xafladdii maalinta dalxiiska adduunka laba maalin kadibna wuxuu ku dhawaaqay inuu sameeyey xafiiska dalxiiska iyo maalgashiga gobolka banaadir waana markii ugu horreysay sidaan qiyaasay haddaanan maaragtay aan qaldanayn taas markay bilaabato waxaa moodaa in dhadhan dalxiis inuu bilowday oo maarata xitaa boosishanadii ama boosaskii loo magacaabi lahaa ee meesha kasoo baxeen marka hadda ayay tahay sidii qorsheyntii iyo dowlad sidee u qorsheyso ay kaga qeyb qaadato waxaan horey dhowr meer aan ka sheegay oo mudnaanta kuwaad iskale waa sida loo sameyn lahaa sharciyadii iyo siyaasadii dalxiiska ah taasoo dowladdan ay wada qaadato la ansixiyo kadibna uu noqdo meel lagu soo maarata loo wada hiigsado oo ah sharcigaas inuu hago dalxiiska wadanka
dalxiisayaal ma yimaadaan intaad og tahay wasaaradaad meelaha qaar la shaqeynaysa gaar ahaan qeybtan dalxiiska marka soomaaliya dad dalxiisayaal hadda ma yimaadaan dalxiisku wajiyo badan uu leeyahay qof inta erboor kasoo deg ku dhahay waa dalxiisaya waa yar tahay laakiin waxaa nagu filan waqti xaadirkan dadka soomaaliyeed ee dibadda ku nool ee yimaada dalka markaad fiirisid erboorka maalintii diyaaradda waxay keenta dad badan ay keenta dadkaas badi oo yimaado waxaa ku jira dad markii ugu horrey soomaaliya ay yimaadaan ah qofka marka ugu horreya soomaaliya u yimaada ay tahay oo reerkiisa uu soo booqanay eheladiisa uu noqonayo deegaanna u ah maraykanka ama austraaliya ama ingiriiska qofkaas wuxuu halbeega wuxuu soo galay qof dalxiisaa ah markuu yimaado waxaa laga yaaba sawiro badan inuu horey u arkay oo social media ama baraha bulshada uu ka arkay laakiin uusan tegin markuu yimaado waxaa inuu ku dhaho liida ma tegi karaa xilligan hotel hebel ma tegi karaa meel hebel ma soo booqan karaa meel hebel ma lageyn karaa baahidaas marka qofka uu ku weydiina waa qayb ka mid a inuu dalxiiso rabo inuu soo arko marka dalxiisku wuu jiraa wuuna shaqeeyaa waana la yimaadaa yaana qaadanan fikirka ah ee dad ajaaniba markay yimaadaan dhahay maarata inaan dalxiisaan rabaa keliya inaan sugin laakiin dalxiiska hadeerta nu nool yahay wuu socdaa waxaana nagu filan waqti xaadirkan soomaalida inay is- gudaheeda isu isu dalxiisto dadka soomaalida dibadda naga jira inay dalka dalxiis u yimaadaan ay arkaan ay ku socdaalaan taasa ay runtii waxaa moodaa baahi weyn in loo qabo
sumta ahaan waad samaysaan dhallinyarada dalxiis baad u samaysaan iyo madadaalo badan waxyaabaha ugu waaweyna maskaxdiina kusoo dhacaad u qabataan markaad xeebaha geysaan iyo meelaha magaalada ka baxsan maxaa ka mid
cabdiqaadir annaga dalxiiska waxaan u agaasinaa qaab cilmiyeysan qofka dalxiiska markaan u kaxinayno ee ka somto ahaan markaan ku hadlayo f- wuxuu buuxiyaa wuu isdiiwaangeliyaa foom ayuu buuxiyaa foomamka qaar wuu saxiixaa waxaa ka mid ah een, bay-ada inuusan inuusan dhaawac u geysanin markaan kule dhaawac u geysan waxaa ka mid ah inuusan qashinka ama waxuu maaragtay uu isticmaalo inuusan ku tuurin badda inuusan maarata xeebaha ku tuurin ay ku ku rido meesha munaasabka ama bacooyin qashina hore u qaadna inuu ku rido waa laga saxiixaa qofka waa ko- waa heshiisuu nala galay ka mid tahay waxaa ka mid ah meelahan u dalxiis tegan dadka deegaankaas degan in la ilaaliyo dhaqankooda in la ilaaliyo ixtiraam loo muujiyo inaan loo xadgudbin inaan maaragtay aan aan lagu sameyn wax oo ka ka baxsan een, maaragtay een, nidaamka ama meesha markaas ka jira marka waxaasoo dhan marka soo- laisku- laisku aruuriyo waxaa moodaa dalxiiska inuusan ahayn keliya dalxiis inuu yahay cilmi inuu ku dhex jiro qofka aan rabno inaan ku beerno hadhow hadduu abaabulayo inuu dad dalxiis u kaxeeyo inay tahay in qaab nidaamsan ama cilmiyeysan ama sharci ah qurxoon inuu qofkii u dalxiisiyo maaragta ugu dambeyn rajadaadu maxay tahay mustaqbalka rajadeeda cabdiqaadir waxay tahay eh, maadaama wax badan aan kusoo dhex jira arrimaha dalxiiska soomaaliya oo dhan oo isu dalxiisayso ismarxabeynayso isa soo dhaweynayso isu martinayso wadankanu maarata isku furmo oo isu guusheysho Een, taasna aan aaminsana hiigsiga ugu fogaan ka leeyahay tahay eh, nabadda wadankan inay saldhig u noqon doonto dadka wada dalxiisa dalxiiskana uu ku dhex jiro nabadda iyo horumarka iyo maaragtay barwa kaasi waxau ahaa yaasir baafo oo ah wiil dhallinyaraha oo ka shaqeeya arrimaha dalxiiska waxaa u waramaya waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir oke waa hagaag falastiiney een, haddaynu intaasi warbixinada iyo weliba barnaamijyada kaga soo gudubna haatanna dhinacii kaalmaha heesaynu jillaacaynaa waa heestii qoordheer iyo weliba cabdihani xaashi
qiimiyo adiga qadarin mudano wadnaha ugu qoran sidii qalino qofaan jolaho iqiira gasho naftayda qancisay ayaa tahaye naftayda qancisay ayaa tahaye قيمية قيمية عضيقة قدرين قدري قدري مدري مدري قيمية قيمية عضيقة قدرين قدري قدري مدري مدري قيمية عضيقة قدري المدن وضنها وقرا سيدي قالينو وفان جلانو يقيرك شو نفسي دخل حسي ايا تايه naftayda qancisay ayaa tahay adaan adaan qalajooy ku qaayibayo dartaa uga quustay qaybka dumaro adan adan qalanjooy ku qaayibayo dartaa uga quustay qaydka dumaro adaa u qurxoon hablaha qarnigo adigaa u qurxoon hablaha qarnigo inaad qaran tahay ayaan qirayaa jacayl qarawey u qaaday xamda jacayl qarawey u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoor dheerta allow hayga qaadin balqoor dheerta jacayl jacayl qarawey u qaaday xamda jacayl qarawey u qaaday xamda allow hayga qaadin balqoordhe allow hayga qaadin balqoordhe cirko quruxloo qiyaasu da'o dhirtii ubax qariyey qaayalaho qoraxdu qabataa la qaabtahayo ishaydu qabatay ayaa tahaye ishaydu qabatay ayaa tahaye cirka quruxle quruxle qiyaasu da'o qiyaasu da'o da'o da'o cirka quruxle quruxle qiyaasu da'o qiyaasu da'o da'o da'o cirka quruxlo qiyaasu da'o dhirtii ubax qariyey qaayalaho qoraxdu qabataa la qaabtahayo ishaydu qabatay ayaa tahaye ishaydu qabatay ayaa tahaye haddaan haddaanad qoslaynin hurdada ma qabto ano qarwayaan qodbeeyaaye haltan haddaanad qoslaynin hurdaada ma qabto ano qarwayaan qodbeeyaaye qudhaydiya taadu waa hal quraho qudhaydiya taadu waa hal quraho adaa qumanay qalbiga degaye jacayl qarawe u qaaday xamda jacayl qarawe u qaaday xamda allow hayga qaadin walqoor dheerta allow hayga qaadin walqoor dheerta jacayl jacayl qarawe u qaaday xamda jacayl qarawe u qaaday xamda allow hayga qaadin walqoordheer allow hayga qaadin walqoordheer allow hayga qaadin walqoordheer waaye allow hayga qaadin
waa hagaag falastiiniya waxaan filayaa allah ha iga qaadin balqoor dheerta waxaan filayaa adila farkaagu inaad si weyn uga heshay Een, heestaasi cabdihana xaashi iyo weliba haddaynu intaasi kaga soo gudubno maxay noo xiga markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka ha yeeshee aynu ka hormarinno dalalka barugway argentina iyo urugway ayaa si wada jira u qorsheynaya in ay ku dhawaaqaan in ay martigeliyaan koobka adduunka sanadka laba kun iyo soddonka tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynayaasha saddexda waddan ay magaalada buenos aires ee xarunta waddanka argentiin ka shaaciyeen qorshahooda ku aadan in ay u tartamaan martigelinta koobka adduunka si wada jira saddexdaasi waddan labada kun iyo soddonka waxay noqon doontaa in ay ka soo wareegato boqol sano gitay markii ugu horreysay ee waddanka urugway lagu qabtay koobkii adduunkii ugu horreeyey kun sagaal boqol iyo soddonkii dhinaca kale waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka oo kulmada qaar ay yihiin kuwo aad iyo aad u xiiso badan azerbaijaan waxay la dheli doontaa jek republic halka waqooyiga ireland ay la ciyaari doonto jarmalka san marino iyo norway ayaa sidoo kale ballansan sidoo kale armeniya iyo poland ayaa dheli doonaa montenegro iyo denmark rumeen iyo kazakhistan ingiriisku waxa uu martigelin doonaa slovenia malta iyo lithuania ayaa ballansan halka scotland ay martigelin doonto slovakia dhinaca iyo latin america bolivia waxay la ciyaari doontaa dalka brazil venezuela iyo urugway ayaa sidoo kale wada ballansan argentina iyo beru ayaa dheeli doonaa jili waxay la ciyaari doontaa xulka dalka ecuador colombiya iyo baragway ayaa sidoo kale kulan xiise badan ah siriya waxay la dheli doontaa australia dhinacayo latin america markaynu egno brazil ayaa koowaad ah waxayna ciyaartay lix toban kulan soddon iyo toddoba dhibcood ee iska leedahay urugway ayaa labaada toddoba iyo labaatan dhibcood ee iska leedahay colombiya ayaa lix labaatan dhibc iska leh beru oo argentiin la dheeli doontana waxay leedahay afar iyo labaatan dhibcood argentiin ayaa dhibco intaas la mid ah iska leh hayeeshee argentina shanaad ay ku jirtaa dhinaca farqa goolasha ayayna shanaad fadhida meeshaas haddii ay ku dhammaysato micnaheedu waxay tahay inay ciyaari doonto sirreeb kale oo ay dheeli doonto haddii laakiin ay ka saramarto kaalinta shanaad oo afraad iyo saddexaad wixii ka horeeya ay gasho ay noqon doonto inay si toosa u soo baxdo koobka adduunka dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogto
hagaag xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cismaan dhegeystayaal haddeen intaasi kaga soo gudubno falastiin maxay noo xiga waa dhinacii heesaha waa badanaaba heestaan kusoo gabagabeyn jirnay waa cododka macaan ee hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holan heestana waa beer lula dhegeysa aboon waa hagaag annagu bidixdiiyo midigta labada isu baahan baanno waxaan filayaa dhegaystayaal inaan si weyn uga wada hesheen waa heestii beerluul iyo weliba codadkii hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holan heestaasaana gebagabo waa idaacadda iyadii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta oo si wada jirayd ku daadihinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba bahda v o a oo idinla sidaayo nabadgelyo Gracias.